madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa dhagax dhigay dhismaha qeybta qalliinka cusbitaalka hooyada iyo dhallaanka degmada godob jiiran ee gobolka nugaal munaasabadda dhagaxdhiga qeybta qalliinka cusbitaalka godob jiiran ayaa madaxweynaha waxaa ku wehlinayay xubno ka tirsan golaha wasiirada maamulka puntland iyo maamulka degmada siciid axmed jaamac wasiirka wasaaradda caafimaadka maamulka puntland ayaa ka warbixiyey dhagaxdhiga qeybta qaliinka cusbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee degmada godob jiiran shaqaalihii caafimaadka iyo hay-adda b s i iyo keer oo maxay ahayd godob jiiraan ka waday mashruuc weyn oo ah cusbitaal la dhisayo nasiib wanaag dadka degaanku iyagoo marka hore isku tashaday waa kuwii ay kuu yimaadeen kan cusbitaal baan rabnaa inaan dhisanno cusbitaalkii qaybtiisii hore waa tan halkan ka muuqata kontribution ugu horreeyana adaa bixiyo soddon kun bay ahayd waa ilaahay mahaddiis intii ka dambaysana cusbitaalkaas hadda waa iska kaamil wax yar baa haray naashnaashkii baa haray waxa kaloo halkan aan taaganaya maanta rabnaa inaa noo dhagax dhigtid haddii alla yidhaaho qaybtii qalliinka iyo qaybtii dhallaanka haweenka oo gobolkan uu caan ku ahaa inaannu lahayn waa waxa keenay marka inay dadku iskutashi sameeyeen anugu halmaya waxaan toddobaad ka yarayn ayaa maxay ahayd islaad ciiso maanta garabkeen midig taagan iyo wasiirka maxamed iyo madaxweynihii hore igu casumeen anagu weli wasaaradda tegin oo ay bareen godob jiiraan inay u baahan tahay cusbitaal marka maanta waxaan idhi ballantagu xafiiska aan tagoo fadhiisto weli xafiiska ma tegin marka waxaan ka wadaa arrintu waxay soo socotaba maanta halkan ay taagan tahay cusbitaallada gobolka laga dhisayey waxay ahaayeen shan cusbitaal oo degmooyinka ah iyo soddon iyo lix xarumood oo caafimaad ah iyo labaiyo soddon xarumood oo caafimaada yaryar ah iyo hal cusbitaalo weyn shaqaalaha guud oo gobolka nugaal waa lix boqol iyo soddon iyo sagaal weeyaan gobolkan inta ka shaqaynaysa godob jiiraan waa siddeetan caafimaadka shaqaalaha abaa jooga waxaana loo diyaarinayaa labaiyo soddon shaqaalo dhakhaatiir waxalba isku jira marka uu dhammaado dhagaxa maanta dhagax dhigaysid iyo qalabkiiba waa diyaar si kastaba bulshada ku nool degmada godob jiiran iyo deegaanada hoos yimaada ayaa baahi badan u qabay qeybta qalliinka cusbitaalka degmada ee maanta la dhagax dhigay